Ololahan dhaqaale loon ka aruuriya ah ee dhismaha Machadka Xaaji Yuusuf ee degmada Cadaade ee gobolka Galgaduud kaasi oo la tababar doono awlaado danyarta ee ku nool deegaanadaasi. Walina kulanka dhaqaale loon ka aruuriya ay ka qayb galay culummada, walgarodka, maamulka iyo qaybo shirgelisan ee bulshada Cadaada. Markii uu soo kulanka dhammaaday, kurid waliba warbaahintan ku warbixiyay waxaana ku mid ah guddiga ka howlan dhismaha Machadka Xaaji Yuusuf. Walina yoon ka baaqaynaa bulshada Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan sidii la dhisi lahaa machadkan oo wala baro doono awlaada.
Howlkan waxaa laga daahfuray xaflad loogu aruurinayo dhaqaalo machadka weyn ee Xaaji Yuusuf iyo masjid. Machadkaas oo ka kooban qaybo badan. Qaybtii jiifka ay seexo lahayd ardada wax ku barata iyo qaybtii waxbarashada iyo qaybtii hoolkii wax lagu bari lahaa iyo masaajid weyn sida boorkaba ka arki doontaan daafurkiisii ayaa maanta inooga dhacay waxaan u mahad celinaynaa ilaahay weynaan subxaana wa tacaala ka sokow khiyaartii ganacsatadii dhammaan dadkii ka qayb qaatay maantay oo maalkooda ku bixiyey waxaan leenahay miisaankiina xasanaadka allaahina kugu cusleeyo waxaan kaloo baaq u jeedinaynaa dadkana arki doona meeshaasu meel furan weeye waa meel oo haddii ilaahay kuu rahan qof kastaaba uu ka qayb qaadan karo waa meel sadaqada lagula baxa rajo fiican iyo ajar badan in laga helo rajo weyn aan ka leenahay waa meel oo socoto hadda wax la cusub oo la bilaabaya maahana dadkeeda uu diyaarsan yahay wax ku bara lahaa meeshii hore ay wax ku dhiga jireen ayaa waxay ku cariiriyoontay oo ay qaadi weyday ardadaas waa meel cusub oo marka weyn oo fitaaxsan oo loo gaday oo loogu talagalay dadkaasu inay wax ku bartaan qaybo badanna maaragtay ka kooban dadka marka samafalayaasha ah oo mutadawiciinta oo khayrka jecel waxaan gaarsiinaynaa ciddii maaragta danaynaysay barnaamijkan oo kale inay ka faa'iidaysato ka qayb qaadato
awal ilaahi subxana wa tacaala maadis kale marka labaad waxaan u mahad celinaynaa dadkii ka soo qayb galay xafladdan maanta quruxda badan ee loogu aruurinayo dhaqaalaha masjidka ama machadka xaaji yuusuf xasan oo runtii qaybo badan isugu jira qaybtii kutubaha cilmiga iyo lagu baran lahaa qur-aanka iyo masjid weyn isugu jira sida aad arkaysaan boorka dhabarkeenna ah shaqadaas ayaan bilownay hor unbay u soo socotay muddo badan maantana shaqadaas runtii si mugl ayaa looga qayb qaatay waxaan u mahad celinaa dhammaan dadkii ka qayb qaatay ee muxsiniinta ahaa maalkooda ku bixiyey waxaan ilaahay uga baryaynaa ajar iyo xasanaad ilahay inuu ka siiyo in allaale inta ka qayb qaadan doonta arrintaas ka qayb qaadan doontana waxaan leenahay idinkana ajar iyo xasanaad ilahay ka siiyo waxaana rajaynaynaa insha allah inuu guul noogu dhammaan doono machadkaas oo runtii ah meel weyn oo dhul boqol boqol ah magaalada cadaado ku yaalla xaafadda bakiin runtii waxaan ku farxsannahay dhammaanteen inaan shaqadaas wada qabanay anagu isku duuban waana rajaynaynaa inaan ku guulaysan doono shaqadaas insha allahu khayriga dadka ardada iyo dadka daalib cilmiga wax lagu baraayo waxaan leenahay dhammaanteen ka qaybgal wanaagsan